waa laba askari oo ka tirsanaa ciidamada dowlada federaalk ee jooga degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxayna isku soo dhiibeen maamulka islaamiga ee wilaayada shabeellaha hoose askarigii koowaad ee waxaa lagu magacaabaa saleebaan isaaq xasan waxa uu muddaa ka tirsanaa ciidamada dowlada federaalk ee jooga janaale saleebaan waxa uu waran ka waramay halka uu tababar kusoo qaatay xilli uu ku biiray ciidamada dowlada federaalka saleebaan isxaaq xasan waxaan ugu soo biiray magaalada muqdisho labada kun iyo toban iyo sagaalkii waxaan kasoo goostay deegaanka janaale inaan ku biiray waxaa igu khallafay walaalkii waa qarannimo oo meeshiiba ka jiran oo annaga la iska dhaadhicinay qaran jaceyl iyo dalkiina difaacada aan iskaynay wixiina maaragtay buura markaa kor ku joogto waa bilan tahay markaa hoos tagdan waa bogan tahay markaan hoos tagnay wixii aan ogaanay dowladnimay iyo wadaninimay inuu meesha ka jirin aan ogaanay dhibaatooyinka ay ku hayaana waxay tahay waxay u dhimanayaan waa dalna uma dhimanayaan ayagaa sagaashan qabiil isku haysto dal uma dagaalami karo sidoo kale askarigii labaad ee waxaa lagu magacaaba maxamed macalin aadan waxa uuna ka warbixiyey xilli uu ku biiray ciidamada dowlada federaalka iyo waxaa ku kalifay inuu kasoo bax safka dowlada federaalka isagoona sheegay dhibaatada ay u geysan jireen bulshada ku nool degmada janaale maxamed macalin aadan magaalada muqdisho oo ka biiray meeshaasa maaragtay tababar kusoo qaatay twenty nineteenk weliba meesha maaragtay qabiil uu ka jiro in dhabarka la iska toogto waxyaalo xunxun diinta lagu dabamarinayo waxyaalo badana maaragtay a meesha inay kula kulma waxaa kamid horta boob oo dadka la iska dhacaayo macna la-aan ko dad loo dilaayo wax yariis kama midinjaad mise madubjaad qof loo dilaayo kufsi dhac uban askartani ayaasi isku mid ah fariin ugu diray askarta kale ee weli ka barbar dagaalamaya safka shisheeyaha ciidamada soomaaliyeed oo maaragtay ciidamada shisheeye ka barbar dagaalamayo waxaan leeyahay waa waxaa dalka wiilashii dalka lahaa dalka ka difaacaysiin oo waxaa u difaacaysiin gaala aan dalka lahayn oo waxaan leeyahay safki iyo shaqada haysiin kasoo baxan leeyahay ciidamada soomaaliyeed oo ka dagaalamaya barbarka actimis iyo wixii lamid ee waxaa u sheegaya bedelkii markii lagu qabtay mise markii maaragtay hadhow kamil lagaasoo dib waa dhiileed nin walbo sagaal bilood uu ku dhashay ani waxaan dhihi lahaa dagaal anaka waana lasoo dhaweeyey waryahiina waa noola lacageeyey wax farna saara ma lahan muddooyinkii dambe deegaani degmooyin dhac wilaayada islaamiga shabeellaha hoose waxaa soo gaaraya ciidamo kasoo goosanaya safka dowladda federaalka kadib markii ay garooseen waxay ku jiraan inaysan fiicneen iyagoona ugu dambeyn go'aansaday inay isaga soo baxaan safka sheeyaha kusoo duulay dalka